gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed dheeriye yabooh ayaa dhagax dhigay wadda interdhog ah oo laga hirgelinayo degmada karaan ee gobolka banaadir munaasabada dhagax dhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kan degmada karaan iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi faarax cadaani maxamed gudoomiyaha degmada karaan ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay wadadan u leedahay bulshada degmada waddadan sida hore looga dhawaajiyo waddadan waxaa la dhahaa qoob doore waa waddo weyn waaxda wajaarna halbowlo u ah waaxda wajaar waxaa ka socda abaabul shacabka deganaa way is abaabuleen dhammaan xaafadaha dhan interroog ayaa ka socdo wadana guddoomiye annaka qorsheena wuxuu ahaa waaxda markaan interlooga wadoodhika wadoodhika dhan aan hergelino inaan hal mar xarag jarno laakiin bulshadii iyo dadka kaaraan deganeen oo aan ka warhanin shaqada ka socota qaybo ka mida waay waxay nagu dhaheen mar kasta wax baa la dhaax dhigaa wax la xarag jaraayana ma arkin laakiin anaga qorsheen wuxuu ah hal mar inaan xarag jarno axmed deereeye iyo booh guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa maamulka degmada karaan ugu mahad celiyey horumarinta degmadaasi degmada kaaraan waa degmo weyn markii la fiiriyo degmooyinka gobolka banaadir degmooyinka ugu waaweyn ay ka mid tahay xagga abaabulka xagga shacabka xagga deegaanka degmo aada iyo aada u ballaaran waayo waxaan markhaati ka nahay maalmo dhoweedna aan ka markhaati kacno in horumar baa horumar baaxad weyn inuu degmada ka socdo oo waddooyinkii la dhisaayo oo amnigii laga shaqaynaayo oo abaabulkii bulshada iyo maaragtay wacyigelintii laga shaqaynaayo oo mukhaadaraadkii lala dagaalaayo oo dowladnimadii dabcan degmada kaaraan iyo dadka degan awalba dad dowladeeda ahaayeenoo weligood dowladda hor garab taagnaaye waxaas oo dhan waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno guddoomiyaha degmada kaaraan faarax caddaani horumarkii aan ka sheekaynayo hadda oo degmada kaaraan ay ku tillaabsatay oo ku socoto ayay ka mid yihiin mashaariicdan weliba waa kuwii dee dabcan ugu horreeyey kuwo badan ayaa hadda sidaan oo kale shaqa ku socotaa oo dhismihii ku socdaa maalmaha soo socda la xarig jari doonaa marka aada iyo aad baad u mahadsan tihiin saakoo dhan aad taagnaydeen halkaas inaan kasii wadno horumarka iyo wadda dhiska iyo amniga iyo garab istaagga dowladnimada ayaa noo muhiima waddadan interlooga ah ee maanta laga dhagax dhigay degmada karaan ee gobolka banaadir ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha